bsm اllaahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحman النsائي raximh اllah taعalى farض الوquf bcaraفة caraفo istaagideeda faradnimadeedii waay wبالsnaadi qala أخbaranaa isxaaq بن ibrahim qala أخbaranaa wakiic qala xadaثna sufyaan wahuwa الthawriy can bukayr bni caطاء wahuwa الlayثiy الkuufiyu ثiqaة can cabdالرaحman bni yacmar qaala shahidtu rasuul الlahi sl ل l slm nabigan xaadiray ayuu yihi faأtaahu naasu dad ayaa u yimaadeen fasأluuhu can اlxaji xajkay wax ka su'aaleen faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi alxaju carafatun alxaju carafatu xajku waa carafa ayuu yidhi faman adraka qofkii haleelo leylata carafata carafa habeenkeeda qabla duluuci alfajri waaga intuunan soo bixin min leylati jamcin habeenka musdelifo waag yacnii waageedii ounan xaggeeda ka soo bixin faqad tama xajuhu xajkiisii waa taam noqday xadiidkan marka sida looga qaadanayo fardu lwuquufi bicarafa waa iska caddahayo waxay tahay alxaju carafa xajkii ayuu wuxuu ku xasriyey nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku koobay carafaad bis xajkii wuquufu carafa lagu koobay isaga dhan shayga marka sidaas wax loogu koobayo hadduunan xaqiiq wujuub ouna lahayn maba lagu koobeenba waa sida salaada loogu yacni sida diinka nasiixada loogu koobo addiinu nasiixa uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo la mida markuu nebigu yidhi sal l slam qasamtu sala qasamtu salaata beynii wa beyna cabdii salaaddii baan aniga addoonkayga ukala kala ayaan yacnii ayaan u kala qeybiyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixadaa la sheegay marka salaaddii waxaa lagu idlaaqay qiraa'atu lfaatixa marka faatixada inay waajib tahay ama farad salaada ku tahay haddaynan ku ahayn laguma magacaabeenba faatixada salaad laguma magacaabeen xajkuna carafo laguma koobeen haddaynan wuquufu carafo rukni ousan ahayn ayib marka wuquufkaas mas'ale marka taas waayo alxaju carafa wuxuu daliil u yahay fardu wuquufi carafa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa faman adraka leylata carafata qabla duluuci اlfajri min leylati jamcin waqtiga wuquufka uu ku egyahay wuquufu carafa wuxuu ku egyahay subaxa dambe ee tobanaadka waagii waagiisa intuunan beriyin waqtigeeda weli waa taagan yahay oo ninkii maalinta istaagi waayo hadduu habeenka istaago uu soo haleelo habeenka intuunan waagu barinoo fajar ka dhalanin subaxa ciidda ka hor ee waqti yar hadduu carafaad taagnaado qofkaa wuquuf waa u xasilay meeshaa marka waxaan ka garanaynaa waaga markuu beriyo subaxa ciidda xajkii waa tegayba waayo carafo hadday rukni asaasi u tahay iyadana ay ku tagtay duluucu lfajri min yowmi alcaashir uu ku tegaayo meeshaa marka waxaa laga garanayaa haddii mar la gaaro mar haddii la gaaro maalinta tobnaad waa berigeeda wuquuf waa tegay xadiidkii curwatu bnu mudaris addaa'i asaga laftiisuna sidaasaa ku jirtay oo markuu yidhi yaa rasuul allah innii aklaltu daabatii daabadeyda waa noojiyey buur walbaa waa soo tafay fahallii min xajin buu yidhi ma isagoo nebigoo musdelifo joogo u yimid markaasuu wuxuu yidhi qofkii yacnii meeshan aan taagannahay istaago musdelifo u jeedaa wa waqafa carafata carafana soo istaago min nahaarin min leylin ow nahaarin gelin un maalin iyo habeen un wax uun soo istaago oo intaan fajarku ounan dhalanin faqad qadaa xajuhu xajkiisii marka faqad tama xajuhu waqadaa tafathahu xajkiisii waa gutay waa taam noqday acmaashiisiina waa gutay qofkaasi inta kale unbuu dhamaystiraa waa macnaha ayb marka laleeyahay xajku waa carafo un keliyana ma laga wado wuquuf bis intuu istaagay inuu iska soo tago qofka arkaan kale waa leeyahay laakiin liahmiyatiha baa yacni loogu xasriyey xajka wuquufka ayb inta marka rukniga ah hadday tahay in bacda duhur waqti laga istaago bad ilaa iyo waaga uu ka beriyo intaa inta u dhaxaysa mar un inuu qofku istaago haddii ay rukni tahay qofku inuu maalin iyo habeen isku daro qasab miyah oo qeybna uu maalinta ka istaago qeybna uu habeenka ka istaago sida nebiga sameeyey waaye sala allahu calayhi wasalam waayo nebigu bacda duhruu istaagay qoraxdana meeshay ugu dhacday macnaheedu marka waxay tahay habeenkiina qeybuu ka joogay maalintiina waa joogay qeyb arrintaa iyadaa marka inuu labada jamciyo habeen iyo maalin maxay noqonaya xukunkeeda in badanoo culimada waxay leeyiin waa waajib haddii qofka isagoo awoodo ou intuu maalintii istaago qoraxdoon dhicin ou ka tago oo uu xuduudu carafa uu ka baxo xajkiisii waa jiraa laakiin dam ayaa laga rabaayo waajibuu ka tegayoo xilli habeen ahna inuu wax ka helaa la rabay maadaama uunan ka helin waajib waayo kaas laakiin rukni oo xajkiisa baabi-inaya maahan saa darteed marka dam iyo waxbaa lagu yeelana ayb xadiidkan waxaa kaloo laga qaatay mabiitu musdelifa waajib inuunan ahayn culimada qaar kanay ka qaataan oo waxay leeyihiin ninkii habeenkii carafaad jiray oo waagu ou carafaad ugu soo bariyey ama qabla alfajar carafaad istaagay ee carafaad ka soo dhaqaaqay ninkaa ma baryin habeenkii musdelifa jasman ma baryi kara musdelifa waayo qabla alfajar ouba joogaa carafaadna halkanna marka inuu xajka gudmayaa la sheegaa meeshaas marka waxay leeyihiin yani marka mabitu musdelifa wa waxay leeyihiin waajib ma aha laakiin qowlka jumhuurka u badan yihin waa inay waajib tahay wujuubkana kan laftiisaa laga qaatay oo xadiidka curwat bnu mudaris sida looga qaatayna waxay tahay qofkii meeshaan istaaguu yidhi nabiga sal lla ly slam meeshaan marka uu nebigu ka hadlaayana waa musdelifa ka horna carafo soo istaagay ayb nebigu waa bariyey khuduu canii manaasikakumna waa yidhi waxyaabahaasa iyadana wujuubkeeda laga qaataa inay waajib tahaana loo badan yahay ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu xaatim qaala akbaranaa xibaanu wahuwa xibaanu bnu muusa sulamiy almarwasiyu hiqat qال أخبرنا cبد الله هو بن المبارك عن cبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن بن عباس عن الفضل بن عباس qاaل waxa uu yihi أفاaض رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم من عرفاaت نبga cرفاaت buu kasoo baxay kasoo shubmay waridفhu midka isaga fan gadaal daabadiisa gadaal ka saaran oo fan gashanna أsاmaة بن زaيد uu yahay أsاamة fajaalat bihi fajaalat bihi annaaqatu hashii ayaa la wareegtay nabiga sal ll ly slam wa huwa raaficun yadayhi isagoo labadiisii gacmood mid kor u qaadaayo uu yahay laa tujaawisaani ra'sahu madaxiisana aynan dhaafaynin yani isagoo ducaysanayo sidaa ah oo gacmuhuna madaxa aynan dhaafaynin ayay lasoo wareegtay hashiisii famaa zaala ma uunan ka tegin yasiiru inuu soconayo calaa hay-atihi markuu carafaad ka soo baxay kama uunan zuulin inuu hay-adiisa calaa hiinatihi cafwan famaa zaala ma uunan ka tegin yasiiru inuu soconayo calaa hiinatihi deganaantiisa iyo tartiib inuu u soconayo kama tegin xata intahaa ilaa jamcin ilaa uu musdelifo soo gaaray wbihi qaala akbaranaa ibraahimu bnu yunus yunusa bni muxamed huwa albaqdaadiyu lmu'dib saduuqun rawaa lahu الnasaa-iyu qaala xadaanaa abi aabihii marka asxaabu lkutubi sita dhammaan waa u wariyaan yunus almuadib waay waana iqa qaala xadaanaa xamaadu wahuwa bnu slma xamaadkan can qays bni sacdi can caطaa can ibni cabaasin ana usaamata bna zaydi qaala wuxuu yihi afaada rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama min carafata nabiga carafow ka soo baxay wa ana radiifuhu anoo fangalkiisa ah fajacala wuxuu gudagalay yakbaxu raaxilatahu hashiisii marka inuu jiidayo ayb yakbaxu waa min kabaxtu daabata ayaa la yidhaha idaa jadabtahaa marka aada jiido oo aada yacni xakamaha marka lagu jiido ayaa waxaa la yidhaahdaa ayaa qofku wuxuu leeyahy kabaxtu daabata kabaxtu daabata idaa jadabta ra'sahaa ilayka xaggaaga markaad usoo jiido weliba wa anta raakibun adoo fuushan markaad xakamaha kusoo jiido ood gadaal usoo celiso oo aad ka celinaysid inay orado fajacala yakbahu yakbaxu raaxilatahu ayuu guda galay xataa ina difraahaa ilaa labade labadeeda dhagood salkooda layakaadu ou ku dhowaanayo sigayo yusiibu inuu asiibayo taabanayo qaadimata raxli kooraha meeshiisa hore inuu taabanayo yacnii marka saal loogu soo celiyo xakamaha ama lijaanka saal loogu soo celiyo koorihii bay taabanaya marka gadaasheeda macnahaasaa marka ku jirta xataa ina difraaha marka labuu leeyahay laba difri waa meesha madoow ee barta oo kale ah ee dhegta salkeeda ku taallo ee marka la yidhaahdo jidirta ayb ee dadka qaarna waxyaabo kale u yaqaanaan tawaad iyo wax lamid ay dhahaan marka waa meeshaas uun marka dhegta salkeeda ee yacnii madoow ee barta oo kale ah ayb oo difra difraa albaciira la yidhaha difraa albaciir layakaadu uu ku dhowaanayo yusiibu inuu asiibayo qaadimata raxli raxliga kooraha meeshiisa hore wa huwa yaquulu uu dhahayo nebigana yaa ayuha nnaas dadow calaykum asakiinata sakiina deganaan laasima walwaqaara xasilooni fa ina albira khayrka laysa fii idaaci libil geela dadejintiisa ma aha ma ku jiro orodka kuma jira yacni khayrka ayb qaala alamru bisakiinati fi lifaadati min carafata is-amridda la is-amrayo xasilooni iyo deganaan marka laga soo baxayo laga soo shubmayo carafa wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu caliy bni xarbin qaala akhbaranaa muxrizu bnu lwadaax wahuwa almarwasiyu maqbuulu rawaa lahu الnasaa-iyu can ismaaciil huwa bnu umaya almakiy hiqat habtun can abi khaطafaana bni طariifin abu qaطafaankan magaciisa waxaa la yidhaha sacd almuriy almadaniyu wahuwa hiqatu muslim iyo abu daawuud inasa ibnu maajah ayaa u wariyaan anahu samica bna cabaasin ibnu cabaas ayuu maqlay yaquulu isagoo dhahayo lamaa dafaca rasuulu اllahi sal ly slam nebigu markuu yacnii kasoo dhaqaaqay oo kasoo baxay carafaad shanaqa naaqatahu hashiisii ayuu ku ciriiriyey xakamaha hoggaanka ayuu ku ciriiriyey yacnii waa celinaa waayo dadka in madaxeedu gaaro ama wejigeeda gaaro ayuu ka celina xataa ina ra'sahaa ilaa madaxeeda layamasu ou taabanayo waasidata raxlihi koorihiisa dhexdeeda wahuwa yaquulu linnaasi dadkana uu ku dhahaayo asakiinata asakiinata cashiyata carafa galabtii carafaat wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana allaythu can abi zubayr can abi macbadin mowla bni cabaas naafid ayaa magaciisa leehaha wahuwa hiqatun asxaabu lkutubi sita oo dhana u wariyaan can ilfadli bni cabaasin qaala can abi macbad mowla bni cabaas can ilfadli bni cabaasa dhigan meeshaas marka bacdi nusakh nuskho kamida nuskhooyinka catiiqa ee kitaabka waxaa ku taallo can abi macbad can ibni cabaas xaashiyadeeda waxaa lagu qoray nuskhadaas maa nasuhu hadalkaana lagu qoray waqaca fii bacdi nusakhi nuskhooyinka kitaabka qaarkood waxaa ku dhacay bal haalibuhaa bal badankood can abi macbadin mowla bni cabaas can ilfadli bni cabaas marka sida hadda aniga aan akriyay oo ii taallo waa sida ay nusqooyinku u badan yihiin wallaahu aclamu anahu saqata min annusaakhi ma allaa og buu leeyahay in ay ka dhacday nusaakhda kuwii kitaabka qorayay inay ka dhacday can ibni cabaas ereygaa marka can ibni cabaas inay ka dhacday waa dhici kartaa buu le allaa og wamaa fii hada alasli laakiin asalkan waxa ku sugan asalkaas waa maxay can ibni cabaasta in la sugo ile wuxuu ka wadaa nusqadiisuu ka hadlaaya wamaa fii hada alasli huwa aladii fi latraaf waa waxa ku yaalo tuxfaha tuxfat lashraafka wacaza alxadiida fiiha limuslimin wاnnasaa'iy mizi marka alxaafid abulxajaaj ilmizi muslim iyo nasaa-i bouna u tiiriyey can abi macbad can ibni cabaas can ilfadl bni cabaas wadakarahu fi tarjamati naafid abi macbadin mowla bni cabaas can ibni cabaas tarjamadaasuuna ku keenay can ilfadl bni cabaas walaysa liabi macbadin riwaayat can ilfadli abu macbadkanna riwaayo fadl bnu cabaas kuma laha abu macbad riwaayo kuma laha alfadl bnu cabaas haddii marka lagu daayay sidan oo can abi macbad can ilfadl bni cabaas inqiaacaaba ku jiraayo marka wuxuu sugayaa mizi isaga iyo hal nusqo in abu macbad iyo alfadl bnu cabaas oo u dhaxeeyo ibnu cabaas ayb kitaabku laakiin marka isaga can abi macbad mowla bni cabaasa taallo can ilfadli nusqooyinku saasay u badan yihiin wa kaana radiifa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu ahaa fadl bnu cabaas ana rasuula llahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi fii cashiyati carafata carafa habeenkeedii yani galabtii carafa laga soo baxayay waqadaata jamcin iyo subxii musdelifa laga soo baxayeyba linnaasi dadka wuxuu ku yidhi xiina duficuu markay lasoo riixayo yacni ay soo baxeen calaykum asakiinata xasilooni laasima wa huwa kaafun naaqatahu isagoo celcelinaayo hashiisa celinaayo xataa idaa dakhala muxasiran waadii muxasir markuu soo galay wa huwa min minan muxasirna minuu ka mid yahaye qaala wuxuu yidhi calaykum bixasa alkhadfi waxaad ogaataan ood laasimtaan farganka dhagaxiisa alladii yurmaa bihi ee lagu tuurto dhagaxa farganka lagu ganto oo kala tuura falam yazal rasuulu llahi sal l slam nabiga kama zuulin yulabii inuu talbiyeysanayo xataa rama aljamrata ilaa uu jamradii tuurtay ayb marka macalushaahidka waxay tahay uu nebigu inuu hashi celinaayo xasiloonina dadka uu amraayo waadii muxasirna wuxuu u dhexeeyaa musdelife iyo mina wuxuuna ka mid yahay marka xagga mina ayuuna soo jiraa xuduudda minow ku jiraa markii nebigu uu soo gaarayna waa dhaqaajiyey hashiisa oo waa orday meeshaas orod buu ku maray culimmada qaar marka waxay yidhaahdaan meeshii asxaabulfiil halaagga kula dhacay qaaraa sidaas yidhaahdo sidaasuu marka uga degdegayba nebiga sal l slam marka falam yazal rasuulu llahi sal l slama yulabii nebigu kama zuulin inuu talbiyeysanaayo xataa rama aljamrata ilaa uu jamrada ka tuurtay talbiyaduna marka ilaa iyo jamrada laga tuurana inay soconaysaan laga qaadana shalay aanna ka hadalnay masaladaas wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur meeshan marka wuxuu qoray moxamed bnu mansuur laba nuskana waxay qorayaan camru bnu mansuur camru bnu mansuur waa xaashiye marka nasa yani nusqo ka mida xaashiyadeedana waxaa ku taallay wa huwa almuwaafiqu lima fi tuxfati ayb camru bnu mansuurkaas ayaa tuxfaha sida waafaqsan waa camar ayb walimaa cinda almusanifi fi lkubraa alimaamu nasaa-ina kitaabkiisa kale sunanu lkubraha camru bnu mansuura ku yaala xaashiye kale waxaa lagu qoray maa nasuhu qowluhu moxamed bnu mansuur kada fii gaalibi nusakh moxamed bnu mansuur ay qoraayaan wa fii nuskhatin camru bnu mansuur wa huwa aladii fi latraaf waana sida tuxfaha ku taala ayb marka ninkan moamed camru bnu mansuurna waa jiraa waa soo marnay moxamed bnu mansuurna waa jiraa marka ninkanna hadda marka waa camru bnu mansuur inkastoo nusqooyinku moxamed u badan yihiin sunanu lkubraha camaraa ku taallo tuxfatu lashraafkana camar ayaa ku yaalla camarkaa marka yaa fiican ayb qaala xadahanaa abu nucaymin whuwa الfضل بن dukayn qala xadaثna sufyaan عan abi الزubayr عan jaabiri qaala afaada rasuulu الlahi sal اه slam nebigu waa socday waa carafo xaggeeda ayuu ka soo baxay wacalayhi sakiinatu isaga oo xasilooni uu laazimayo wa amarahum bisakiinati xasilooni ayuu amray wa awdaca waa orodsiiyey waa orday daabadiisiibuu orodsiiyey fii waadi muxasir waadi muxasir marka dhexdiisa waa ku orodsiiyey hasha wa amarahum wuxuuna amray an yarmul jamrata jamrada inay ku tuurtaan bimidli xasa lkhadfi farganka dhagaxiisa oo kale wa bihi qaala akhbaranii abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin abu ayuub ilwaashixi qaala xadaanaa xamaadu bnu zaydin ayb can ayuuba can abi الzubayr can jaabirin ana nabiya sal l slam afaada min carafata ayuu ka soo baxay wajacala yaquulu asakiinata cibaad allah xasilooni ogaada oo laazima cibaad allahi yaa cibaad allah yaquulu biyadihi haakadaa gacantiisa sidan ayuu dhahayay wa ashaara ayuubu bibaطini kafihi ila الsamaa'i buu ku ishaaraya yani sidan yani gacantiisiibuu sidaa dhahaya nacam baabacada cadow kor u jeedinaya yani ta deganaan deganaan macnaha caadi inay u socdaan qaala kayfa asayru min carafata socodku waa sidee carafo laga soo soconayo qaabkeen loo soo baxa wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya can hishaamin can abihi can usaamata bni zayd anahu su-ila waxaa la su-aalay can masiiri nabiyi sal l slam nabiga socodkiisa fii xajati lwadaaca uu soo socday qaala waxa uu yidhi kaana yasiiru lcanaq dadaal ayuu ku soconayay alcanaq marka waa socod dhexdhexaad ah oo xoogaa dhanka degdega xigo waay xoogaa dhanka degdega iyo socod boobkuu u dhow yahay marka waa un dadaalisuu ku soconayay fa idaa wajada haddii uu helo fajwatan meel bannaan makaan waasaca hadduu helo nasa waa ord waa orodsiinayay marka waa ordayay wanasuna fawqa alcanaqi dadaalka uu ka koreeyaa yani dadaalinta wax yar kasii kor orod waaye marka dadaal haddii laga tago orodaa la aadaha marka qofka markau carafaad kasoo tegayo inuu tartiib u socdo dadaalis ku socdo hadday meel bannaan iyo jidka uu firaaqo yahayna uu orod siiyo daabadda iyo hadba waxuu wato waqtigaana dadku badanaa waxay wataan uun baabuur wax ku socday wax lugeynaya labadaa un waayo bes nacam wax hadda marka geel fuushan iyo male oo hadda geel ku socdo annuzuulu bacda dafci min carafata degitaanka carafo marka laga soo baxo kadib la degaayo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can ibraahima bni cuqba can kuraybin can usaamata bni zaydin ana nabiya sal l slama xaysu afaada min carafa markuu carafaad ka soo baxay maala ila shicbi meesha gosha ah buu ku leexday shicbigu marka waa meel kayn ama yacni meel ama yacni taagag yaryar iyo waxaa leh waa jid waddadiibuu ka leexday faqultu lahu waxaan ku idhi usalli lmaqriba maqribka ma tukanaa qaala almusallaa amaamaka meesha lagu tukanayo hortaaday jirtaa meesha lagu tukanaya marka waa musdelifo wen hortaaday jirtaa buu leeyahay wabihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa sufyaan can ibraahima bni cuqbata can quraybin can usaamata bni zaydin qaala ina rasuula اllahi sal l slama nazla shicba ayuu degay aladii yanziluhu lumaraa umarada ay degaan fabaala halkaa ayuu marka nebiga ku kaadiyey uma tawada'a yacnii dadkaa marka meesha waxay ugu leexdaan ama inay ku xaajo gutaan iyo wax lamida fabaala waa kaadiyey uma tawada'a waa weyse qaatay wuduu'an khafiifan weyse qaad fudud faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah asalaatu asalaatu haddii la godo marka asalaatu xaanat waay salaadii waa soo gashay xaanat isalaatu haddii la kor dhigo asalaata la yidhaahana iqraa' baa lagu nasbinayaayo macnuhu marka wuxuu noqonayaa asalaata ilzami salaata salaada rasul ama salli salaata salaada duko rasuul allow qaala waxa uu yidhi asalaatu amaamaka salaada hortaada falamaa atayna almusdelifata markaan nimid lam yaxulla ma furin aakhiru nnaasi dadka kuwii ugu dambeeyey ma aynan furin xataa sallaa intuu tukaday yani maxaa laga qaadanaa meesha marka carafo marka laga yimaado in musdelifa la degaayo waxaa kaloo laga qaadanaa waxa ugu horeeyo laga bilaaba salaadaba inay noqoto waayo dadkii dambe oon weli furanin oo nebigu dukadayba meeshaa marka waxaa ku jirta inaan wax kale lagu mashquuleynin qofku hadda inuu weyse qaad doonto iyo ninkii musquul galaayo iyo waxyaabahaas de salaadda unbay iyada lafteeda loogu muqadamaad u yihiin dhib ma laha laakiin inuu intuu iska fadhiisto shaha qaato iska sheekeeyo oo salaada uu gadaal ka dhiga maya lama rabo ayb halkaas baa marka qofka uu ku tukanaa maqribka waa soo akhiraa marka xilliga cishaha ayuu marka musdelifo ku dukanaa haddii marka ay dhacdo in lagu daaha carafaad mararka qaar waxaa dhacdo dee dadku ayagu isma maamulaan haddee waa la maamulaaye marmar dadka intay isku bataan isku bataan safka dheeraado in carafaad lagu daahaaba laga yaabo dadka gabal ay ku daahaan oo nisfuleylkiiba xagga laga maro nisfuleylkaas mar haddii marka yani ama thuluthuleylba la gaaro ama nisfuleylku intaa intaan la gaarin ba inuu qofkii de maqribkii cishaha waa iska tukana carafaaddiisuu ku dukanaa salaadiisee la yeelaa waqtigeedii baaba tegi raba markaas hadhow hadduu doona ha iska soo baxo laakiin qofkii ka baxaayo ee musdelifana gaari karo isaga waa sunnadu waxay tahay inuu musdelifo labada salaad ku jamciyo ilaa inuu u cabsado inay salaada tagta maaha qaala baabu ljamci bayna asalaatayni bilmusdelifa labada salaad jamcintooda musdelifa lagu jamciyo wa bihi qaala akhbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy can xamaadi can yaxya can cadiy bni haabitin can cabdillahi bni yaziida can abi ayuba ana rasuula اllahi sal l slama jamaca bayna almaqribi wاlcishaa'i buu jamciyey bijamcin musdelifuu ku jamciyey wa bihi qaala akhbarana alqasim bnu zakariya wahuwa abu muxamed alkuufiyu hiqat qala xadaanaa muscab bnu lmiqdaam abu cabdillahi alkuufiyu saduuq lahu awhaam can daawuuda can اlacmash can cumaarata can cabdiraxmaan bni yaziid can ibni mascuudi can nabiy sal sl ana nabiya sal l slam nabiga jamaca bayna almaqribi wاlcishaaءi bijamcin maqribkii cishaha musdelifuu ku jamciyey wa bihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya can ibni abi di'bin qaala xadaanii الzuhriyu can saalimi can abihi ana rasuula اllahi sal l slama jamaca bayna almaqribi wاlcishaai bijamcin biiqaamatin waaxidatin hal iqaamo lam yusabix baynahumaa dhexdooda ma sunnaysanin walaa calaa ihri waaxidatin minhumaa mid iyo labada salaad ka mida gadaasheedana ma uunan sunnaysanin yacnii maqribkana sunno uma tukanin raatibo cishahana raatibo kadib uma uunan tukanin marka biiqaamatin waaxidatintan maxay noqonee waa in la awilaa oo la yidhaahdaa biiqaamatin waaxidatin likullin min asalaatayn yani labada salaadood salaad kastoo ka mid ah ayuu ayuu u aqimay waay mid kasta waa u aqimay biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa waay waayo jaabir baa wuxuu sheegay xadiidkii dheeraayee sifatu xaji xaji nabiyi sala lla ly slam waxaa ku jirtay waa loo adimay maqribka waa la aqimay maqribkii buu tukaday haddana waa la aqimay cishihii buu tukaday marka hal aadaan iyo laba iqaamou ku tukaday midaana hadda marka waxay leedahay biiqaamatin waaxidatin likullin minhumaa mid kastaa iqaamo u sameeyey hal iqaamo u aqimay si loo jamciyo marka nusuusta wa bihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahim qaala xadaanaa bnu wahbin can yunusa can ibni shihaabi ana cubayd allahi bni cabdillaahi akhbarahu ana abaahu qaala jamaca rasuulu llahi sal l slam bayna almaqribi waalcishaa ayuu jamciye laysa baynahumaa sajdatun wax ragca ah dhexdooda aynan ahayn salla almaqriba buu tukaday halaada rakacaatin saddex ragco wa salla alcishaaa rakcatayni buu tukaday wa kaana cabdullaahi bni cumar yajmacu kadalika sidaadaasoo kale u jamcin jiray xataa laxiqa billaahi caza wajalla ilaa uu alla haleelay ilaa uu ka dhinta saasuu yeeli jiray ayb marka labadaas salaadood marka aadaan iyo aadaan iyo laba iqaamo lagu dukado kadib wax raatiba a ma leh witerka see la yeelaa witerka waa la tukanaa isaga waayo nebiga witerku xadaran walaa safaran ma dhaafi jirin rasuulka sal alla ly slam waxa hadda la sheegayana waa raatibada waay waxa uu anfiyey ibnu cumar ayb wbihi qala akbaranaa cmr bnu mansuur qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa sufyaanu can salamta can saciid bni jubayr can ibni cumara qaala salaa rasuulu llahi salى اllahu alayhi waslm almaqriba wاlcishaaa buu tukaday bijamcin biiqaamatin waaxidatin buu ku tukaday hal iqaamo likullin minhumaa haddii aan sidaa la dhihinna waxay noqonaysaa un ibnu cumar wixii uu maqlay ou ka hadlay hal iqaamo uu maqlay aadaanka iyoiyo iqaamada kale ma uunan maqlin ayb wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu xaatimi qaala akbaranaa xibaanu wahuwa bnu muusa qaala akbaranaa cabdullaahi can ibraahima bni cuqbata ana qurayba qaala sa'ltu usaamata bna zayd wakana ridfa rasuuli llahi sal l slam u ahaa cashiyata carafa faqultu waxaan idhi kayfa facaltum sideed samayseen qaala wuxuu yidhi aqbalnaa waa soo qaabilnaa soo jeesanay nasiiru annagoo soconayna xataa balaqna almusdelifata ilaa aan gaarnay fa anaakha waa fariisiiyey hashiisii nebiga fasalla almaqriba maqribkii buu tukaday uma bacatha ila alqowmi dadkiibuu markaa u u diray in loo sheega iyagana sidaa fa anaaquu fii manaasilihim meelihii ay deganaayeen bay fariisiyeen halahoodii falam yaxilluu xataa sallaa rasuulu llahi sal l slam alcishaaa alaakhira ma aynan furanin ilaa ay tukadeen ceshihii dambe maqribkii iyo ceshihii awrti iyagoo raran oo aan la furin ay tukadeen maqribkii iyo ceshihii waqti dheer ma ahan marka oo waxba dheer kuma jiro uma xalla annaasu dadkii way waa yani way degeen ama wa waa furteen fanasaluu way degeen falamaa asbaxnaa markaan waa beriisanay indalaqtu calaa rijlaya labadeyda lugoodan ku tegay fii subaaqi qurayshin maca subaaqi qurayshin quraysh dadkoodii hore oo horada u baxay ayaan dhex galay buu yidhi oon la baxay waridfuhu lfadlu alfadlu bnu cabaasna nebiga gadaashiisa ayuu fuushanaa yacnii qisada waxay tahay carafana waxaa ka soo raacay usaama radiifkiisa ahaa musdelifo ilaa minana waxaa radiifkiisa ahaa alfadl bnu cabaas macnuhu saas ka wadaa marka wuxuu leeyay anu markaan musdelifo nimid waa iska lugeeyo lugteydaan maalay uu leeyahay oo dadkaas socdoo lugeynayaan dhex galay fadl bnu cabaasaa marka booskeygii galay oo radiifka nebiga noqday sala allahu calayhi wasalam qaala taqdiimu nisaa'i haweenka horumarintooda iyo wasibyaani ilmaha yaryar ilaa manaasilihim manaasilshooda loo horumariyo bimusdelifata musdelifo loogu hormariyo ayb ilaa manaasilihim bimusdelifa meesha nusqa marka waxaa ku dhacday minan min musdelifata ilaa manaasilihim minan min musdelifa taasaana macno ahaan toosan waayo musdelifaa laga qaadayaa oo laga hormarinaa minaa loo wadaa ayb marka in la hormari habeenkii marka halkaasaa la baryayaa dadka marka haweenka iyo ilmaha yaryarkaa iyo iyo wixii cajzi qabo iyaga hore ay ubaxayaanoo waagu intounan beriyin oo qora dayaxu markuu dhaco ayay hore u dhaqaaqayaan marka meelaha sideed saac iyo meelahaasoo kale iska baxayaan kuwa iyaga marka waa loo rugseeyo inay musdelifo ku tukadaan waa laga dhaafay wbihi qala akbarana xuseyn bnu xurayثi qala akbarana sufyaan can cubayd اllahi bni yaid bn abi yaziida qaala samictu bna cabaas yaquulu ana aniga miman qadama الnabiyu salى اllahu alayhi waslm waxaan ka mid ahaa dadkii nebigu hormariyey leylat اlmusdelifa habeenkii musdelifa fii dacafati ahlihi ehelkiisa kuwooda taagta daran macooda ama dhexdooda igu daray ou ii hormariyey ayb marka ilmaha yareerkaa iyo xataa kuwa xoogaa qaangaarka kusoo dhow iyo waa la diri karaa ayb wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaanu can camrin can caطaa can ibni cabaasin qaala kuntu fi man qadama الnabiyu sal l slam dadkii nebiga hormariyaan ka mid ahaa leylat اlmusdelifa habeenkii musdelifa fii dacafati ahlihi ehelkiisa kuwooda taagta daran dhexdooda marka dadkan maxaa loo hormarinaa waxaa loo hormarinaa zaxmada iyo cariiriga lagala carara waayo marka salaada subax dadku ay soo tukadaan oo xoogaa waagu soo caddaado ummaddii dhammaydaa meesha kusoo ordayso kusoo yaacayso haddii marka zaxmada lagala cararaayo ma u bannaan tahay inay tuurtaan qabla duluuci shamsi xadiid isaga waxaa soo arooray nebigu sal ll l slama oo ibnu cabaasba uu warinaayo nebigaa wuxuuna yidhi laa tarmuu jamrata alcaqaba xataa tadluca shamsu jamrada ha tuuranina ilaa ay qoraxda soo baxdo xadiidkaasaa jiro waxaa kaloo iyadana jiro xadiidka umu salama iyo inkastoo war badan uu ku jiro iyo kii usaama iyo kii asma asmaa iyo iyagana marka waxaa laga garanayaa iyo macnaha loo soo hormariyeyba waxay tahay zaxmadan in lagala cararo hadday intay hormaraan sugaan dadka ilaa qoraxda markay soo baxdo waa soo gaari karaan dadkii musdelifo kusoo tukaday ee soo baxay jamrada waa kusoo gaari karaan dadkan haddiiba marka la leeyahay intaad soo hormartaan meesha iska taagnaada markay qoraxda soo baxdana markaas tuurta zaxmadii iyo cariirigiina ay dhici karta inay ku dhacaan xikmada horumarinta waa ka hor imaanaya arrintaas qisadan marka umu salama iyo waxaa asmaa iyana oo iyagana inay intay tuurteenay maka weliba yacni meelaha myacni maka ay sii aaday sii dhaadhacday iyo dawaafkii u aaday iyo taana marka waxay keenaysaa inay bannaan tahay markaaduu laa tarmuudo in uun la yidhaahdo marka inay tahay sida fadliga badan inuu u ishaaray saasaa wanaagsan waqtiga marka jamradaa la tuuri karo waa goorma saddex qowlaa ku jirto bacda nisfi leyl in la tuuri karo qowlka labaadna bacda alfajri waagu markuu bariyey tuuranayaan kadib qowl saddexaadna waxa uu yahay maba tuuran karaan ilaa ay qoraxda soo baxdo saddexdaas baa meesha ku jirta marka waxaa ugu dhexdhexaadsan haddaad fiiriso marka zaxmana haddii laga cararayaba kan dhexe haddii qofka uu qoraxda iska sugana waa fiican yaho khilaafkaas dhan buuba ka baxaa alimaamu tirmidina shaafici waa wuxuu u nisbeeyey in jamrat lcaqaba inaan la tuurin ilaa qoraxda ay ka soo baxdo haddana laguma yaqaan madhabta mashhuurkuma aha shaafici qowlka ka mashhuurka ka noqdayna waxay tahay in la tuuran karo iyadoon qoraxda soo bixin wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud qaala xadaanaa abu caasim wacafaanu wasuleymaanu can shucbata can mushaashin can caطaa can ibni cabaasin can ilfadli ana nabiya sal l slam amara dacafata bani haashim waxau amray an yanfiruu inay socdaan ay baxaan min jamcin musdelifo ay ka baxaan bileylin habeen wabihi qaala akhbaranaa cmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa bnu jurayj qaala xadaanaa caطaء can salim bni shawaalin waa shawaal marka waa ka shahri waa sida bisha loogu dhawaaqo kale wahuwa lmakiyu hiqat muslim iyo nasaa-i baa u wariyaan ana uma xabiibata akhbarathu ana nabiya sal l slam nabiga amarahaa wuxuu amray an tugallisa min jamcin ilaa minan mina inay ka xilli mugdi ah ay ka baxdo xaggee musdelifo ay ka baxdo ilaa minan mina ay u dheelmato saasuu amray wbihi qala akhbarana cabduljabaar bn اlcalaa can sufyaana can camrin can salim bni shawaali can umi xabiibata qaalat kunaa nugallisu calaa cahdi rasuuli illahi sal l slama mugdi ayaan bixi jirnay waqtigii nebiga waa ka yani xilli mugdi a baan ka bixi jirnay min almusdelifati musdelifa ilaa minan aan u bixi jirnay qaala baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay linisaai loo rukseeya haweenka fi lifaadati socoshada min jamcin laga socdo qabla subxi subaxa ka hor haweenka macnaha tarjamadana haweenkay gaar ku tahay tii horena taqdiim horumarinta ilmaha iyo haweenkaa ku jiray wa bihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun qaala akhbaranaa mansuur can cabdiraxmaan bni اlqaasim can ilqaasim can caaishata qaalat inamaa adina nabiyu sal l slama nebigu wuxuu u idmay lisawdata sawda fi lifaadati socoshada musdelifa habeen laga socdo qabla subxi subaxa ka hor laga socdo min jamcin musdelifa liannahaa maxaa yeelay kaanat imra'atan haweeney bay ahayd habitatan oo culus markaa qof culusay ahayd marka subaxa ka hor inay baxdo ayuu markaa nebigu u ruqseeyey una idmay ayb hada akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi وaصxaabihi